waxaa jira haween badan ah oo ku nool magaalada jowhara kuwaasi oo ka ganacsada dalagyada kasoo go-a dhul beereedka ah gobolka shabeellaha dhexe balse uu saameyn ku yeeshay isbeddelka cimilada waxaa hoosu dhaca laga dareemayaa suuqyada lagu iibiyo dalagyada kala duwan ee kasoo baxa dhulbeereedka magaalada jowhara sidaah ay warbaahinta u sheegeen qaar ka mid ah haweenka iibiya dalagyada noocyadiisa kala duwan waxaan iibiyaa galeyda bariiska beecyarada waxaa keentay roobyarida sidoo kale fasahaade wixii oo dhan nuuqaal dalag iibinaynayaa sasqaal asnoo noqday walaa ganacsigeenu maanta waxawaaye shal dada suuq soo geli jira safarana imaajir maanta wax safar anoo imaanayo malaha wadamankii buq badanaa kasoo baxay fasahaado badanaa dhacay roobeeriyaa dhacday suuqa walaahi wax maanta lagu haayo oo ay yaraatee malaha ganacsigeenu hoos u dhac waxaa ku keenay isal roobaa dii jira hadda roob madoo fasahaada way badatay webiga hoos buu usii dhucwayaa shali waxaanuu soo geli jiray tuulooyinka dalaknaaga soo geli jiray hadda wax tuulooyinka dalaknaaga soo galooyo malaha webiga hoos u dhac baa jiro roob maanta mabadi imbo sida oo loo wada jeedo walaa wixii magaalada yaaliyo maayn dalag oo maanta oo tuulooyin oo soo gala ama baadiinaaga soo galaayo malaha maanta dhan saa u fadhiisad lix koomba todoba koomba besi lagaa beeganaa galeed badnaanteed si usoo xareysi usoo bixis waa sii xareynayl wax suuqa soo galaayo mala tuulin oo imaanayo ama wax oo ku imaanayo malaha isal dad safar ah noo imaajir tuulooyinka baadiyaha naaga imaajir fatahaataa dhaceen fasahaata iidoo dhaceen beerihii way go-een meel hadda oo qudaar lou tacbaayo male saas aawgeeda ay ku dhacday qudaar la-aanta sababtoo anaga meeshaan caanahaynaa ilmaha aagaraadsanaa ilaahay kuwa ma darnaadee nolosheenaan ka maareynaa saas darteed anaga dhibaataa wuu aragnaa suuqyarada iyo qudaarta wallaahi waxaa keeni karto suuqii iyo qudaartii qaali waaye qudaar hadda ma la gooyi kara markay suuqa qudaar soo galaysa iyo marka kalena isku hal ma ahan saas darteeda aa keenta suuq xumada qudaar saas u tiro badan ma jirto sida ebel ay qudaartu u taali hadda ma u taala sababta waxay tahay beeraha hadda meeshii doomaayiga ahaa wixii lagu abuurayaa soo galowaa maahine wax hadda beer oo luu tacbi noogu weyn waxay tahay qudaartii dadkii tuulooyinka ma imaanayaan waxaan ka codsanaa mas-uuliyiinta hirshabeelle inay fasahaado markay jirdhacdo nala garab qabto markay fatahaad jirinna nala garab qabto sababtoo ah fasahaad markay dhacdo beerihii way go-ayaan meelaha laga kala shaqaysta ma lahan meelaha fatahaadka in la xirxiro sidoo ay mar kale ay fatahaada usoo laabanin